waa mar kale iyo barnaamijkani heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahina uu dhambaal gaaban oo qurux badan ma ku bilaaba intaanan hadalkaba sii badin haye waxaa tahaniyadana diraya baa la yidhi dadka kale ah si kooban oo qurux badan bay u qorantaa warqadan aad bay soo jeedatay markaan daacadda ka hadlo markaa aruurta xaafadda isku booteynayso markaan daacadda ka hadlo waxaa ugu horeeya sacad xasan cumar iyo xaaskiisa hibe maxamed xasan maxamed abiib aadan iyo xaaskiisa xasan abiib aadan iyo xaaskiisa iyo sidoo kale axmed cige fariid iyo xaaskiisa dhammaantood waxay ku sugan yihiin dalka jabuuti magaaladiisa jabuuti waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan rooble aadan xasan iyo kaltuun idriis samriye oo arbacadii ay gabar ugu dhalatay magaalada jabuuti gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi aayaad aayaaday bay leeyihiin noqotii diinteeda dalkeeda iyo waalidkeed baa anfacda aamiin caashoo dhambaalkaasi ma gaabnayn hase yeeshee anaa mid gaaban hayo haye waxaa diraya salaad xirsi maxamuud oo ku magac dheer salaad guurdoon waa gartay waxa uu joogaa kaakuma waxa uu yidhi waxaan jeclahay taaniyo dhalasho inaan u diro nimco salaad guurdoon iyo saygeeda axmed cabdisalaan oo wiil ugu dhashay degmada hodan magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey buu yidhi cabdiraxmaan axmed cabdisalaan ducaduna waa caashicuud waa tahay cabdisalaan soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa diintiisa iyo isagaba anfaca aamiin waxa uu naga soo gaaray dhambaalkani xuseen xasan xuseen waxaa loo yaqaanaa baa layidhi xusni fashion waa tahay cabdixakiin cali gooni iyo khaliif faarax maxamed iyo cabdisalaan buux nuur iyo maxamuud muuse aadan iyo cabdinaasir saalax cali iyo jaamac ciga maxamed iyo maxamed cabdi dheere iyo axmed cabdi dheere iyo siciid cabdi xirsi iyo ugu dambayntii cabdulqaadir gidaare dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan garoowe boosaaso qardho iyo meelo kale waxaanay taaniya dhalasho gaarsiinayaan aabe cabdulaahi cabdi yuusuf iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi umukhayr axmed yoonis oo wiilgu dhashay magaalada qardho xaafadda xingood baa la yidhi ducadana waa xaggiina waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada qardho gaar ahaan xaafadda xingood waxaanu ugu ducaynaynaa ibraano bal ducada dhinaca naga usoo riixyaana boobina allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca xaggii heesaha caashaas ugu horraysa aanu dhegaystayaashan u soo qabanaynana waa naruuro
naruuradii kalgacalkiyo halkaad nacas wareentay nabaraa ku yaalle niyadii jacaylke labadeena taagnayd ninbaad dhaxal u siisee nasiibtaagii aragtay anana wiilkaygii waxaan sugin aqruubaad sida ubaxi nuurtae noloshana ismooti kula noqotay adigoo kula noqotay adigoo habeennabaada joogtee armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa ana libin haleeba ilobima inkastoo aad nuugtana kumana xadiid dherigii nafsi u dulyaale nabad guurka adiga naxaligu abuuro naftaadun jeclaade anigoo nagaadiya idin halila ilobi ilobima
codkii salaa derbi heestii naruura ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa markana
waa dhowr dhambaal oo wada socda midkan aan soo qabanayo ibraahino waxaa tahniyad diraya baa layidhi dadka kale ah laakiin mid midba u kala qaadaya aabe xasan nuur gacal iyo hooye xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilacow m m j baa lagu naanaysaa xaaskiisa sahre maxamuud iyo carruurtooda cabdulaahi xasan nuur xaaskiisa iyo carruurtiisa sahre xasan nuur saygeeda daahir maxamuud xasan iyo carruurtooda maryan xasan nuur iyo sidoo kale raxmo xasan nuur iyo saygeeda injineer axmed dey sheekh xasan iyo carruurtooda nimco xasan nuur iyo saygeeda cabdiraxmaan sheekh iyo carruurtooda dhammaan reer xasan nuur gacal waxay si kal iyo laaba tahniyad iyo bogaadinba u gaarsiinayaan nuur xasan nuur bukhaari waa nala soo gal ibraahim oo wiilka yaraa baa noo guursada berdhoweyd dadkii goobjoog ahaana waad ka mid ahayd laakiin markaan warqadda dhammeeyaad in yar iiga sheegi doonta ibraahim oo mar haddaanan waa tahay waa nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxyidiin xasan oo ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxay ugu ducaynayaan guurkaasi dhex maray saaxiibkeen nuur xasan nuur bukhaari oo weliba saaxiib qaaliya ibraahim oo saaxiibadiiskuba jiraan iyo maryan muxyidiin xasan waxay ugu ducaynayaan in ilaahay uu ka dhigo guurkooda midkii waara ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin ayaa leenahay ibraahino intaadan gudbin wax yar maha kanaa goobjoog baad ka ahayd arooskaasi nuur si fiican odayaashii lagu casuban waad ku jirta aniga dhinaca hoyooyinka ay dambayse haye xaalku siduu ahaa idinka laftiina hadda waa albaab dhinaca dambe laga soo galayaa joogteen haye adiga adiga aada u fiirinaya markii eh, gabadha ma la wareegtay waajibaadkeedii meher si fiican u dhacay ayuu ahaa caasho Ay.
dad badan ay ka soo qayb galeen Ad- asxaab haye aad bay nimanka Tallaabo.
aad bay nimanka u baqaan baa la yidhi markaasoo kale
maya hadda waa waa nolosha marka qofka ay ugu farxad badan tahay maalintaasi marka Marka baqdin ma mas- soo geli karta ba.
mas-uuliyad culusna waa laysku wareejinayaa baqdin way jirtaa mas-uuliyad mar kastoo lagu leeyahay
waa taa nuur marka waxaad leedahay si geesinimo lahu u guddoome Ah, nuur ah, hambalyo ayaan annagana u dirayna haddii aan nahay dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a anigoo ibraahim xasan daandurey iyo xaaskayga sayna buuco iyo ilmahanana hambalyo ayaan u diraynaa eh, nuur iyo maryan muxyidiin waxaan leenahay eh, guurkiina allaha ka dhiga mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee bana uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba waa tahay ibraahino laakiin aniga waa idaga tagtay xalaal caliga laakiin af jooga mar haddaan halkaan fadhiyo waa tahay tani taas lamidan nuur gaarsiinaynaa iyo xaaskiisa maryan muxyidiin xasan isku waara ubad khayr qaban rabbaha idinkala siyaan leenna xaggii dhambaalada ayaan halkii kasii wadaynaa caashoy dhammaan reer cumar weheliye iyo reer faalax ow cali iyo reer sheekh cali jubcaale iyo reer cabdiqaadir sheekh cabdulaahi iyo reer cabdirasaaq oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaanay jecel yihiin inay dhammaantooda hambalyo gaarsiiyaan ismaaciil cumar weheliye iyo xaliimo sacdiya ciise cabdisheekh oo wiil ugu dhashay muqdisho waxayna leeyihiin wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waa tahay bal heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu u hayn ibraahino haddaan dhinacayga bal mid daf soo idhaahdo mise dhinacaagan usoo tuuraa heesta dhinacayga miyaad u soo tuurtay maya heestan dhinacaagan usoo riixaya kuwa kale hay dambeeyaan haween weynu ayaa la dhahaa heesta haween hee weynu ha dhaash dhaash waxbaa la socda marka dhegeystayaasha iyo caasho ayaa laga rabaa inay maaragtay buuxiyaan dhamaystiraan horta bal fanaanka een, ha noogu luuqeeyo waxaa ku luqaynayaa fanaanka mustafa maxamed jaamac
inkastan dadaaloon mar iyo dhibkudaba gadiya hedaydo dabol idhaa warkooda inkaston dadaaloon dumar iyo dhibkoodaba gadiya hedaydo dabol idhaa warkoodaba Mageia do Tarô. Mageia do Tarô. Mageia do Tarô. haween waanu dhalno mana tayn karaaye Yayowga, idoor idoor idoor midaye Yayowga, idoor idoor idoor midaye
waa hagaaga codkii mustafa maxamed jaamac hadda intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada caasha xaggaaga waa tahay dhambaalkii aan hore u aqriyey aad baa loo soo kala qayqaybiyey laakiin anna sida loo soo kala qayqaybiyun baan u aqrinayaa dhambaalkanna waxa uu ka yimid dahabo xasan ibraahim maxayle iyo faysal muxyidiin xasan gaafow iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cali xasan gaafow axmed muxyidiin xasan gaafow xaaskiisa iyo caruurtiisa shariifo muxyidiin xasan saygeeda maxamed cabdi qase iyo caruurtooda cabdalla cali xasan gaafow xaaskiisa iyo caruurtiisa cali muxyidiin xasan gaafow xaaskiisa iyo caruurtiisa sacdiye muxyidiin xasan iyo saygeeda iyo caruurteeda jawaahir muxyidiin xasan gaafow iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda fadxiya muxyidiin xasan gaafow xasan muxyidiin xasan gaafow xaaskiisa iyo caruurtiisa cumar muxyidiin xasan iyo cabdulaahi muxyidiin xasan gaafow waa dhammaan reer gaafow iyo xaasaskooda iyo caruurtooda ayaa warqadan isu soo bahaystay waxaana iyagoo isku duuban oo kala jooga wadamada qatar maraykanka sweden muqdisho iyo meelo kaleba ay tahaniyad aroos halkan uga dirayaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maryan muxyidiin xasan gaafow oo jimcihii aanu soo dhaafnay ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkana maraykanka waxay leeyihiin arooskiina ha waaro ubad khayr qaba kale hela wiil iyo caano gabar iyo caanan way ugu duceeyeen aamiin dhambaal waxa uu naga soo gaaray sacad xasan cumar iyo xaaskiisa hiba maxamed xasan iyo maxamed abiib aadan iyo xaaskiisa iyo xasan abiib aadan iyo xaaskiisa iyo axmed cige furiid iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan rooble aadan xasan iyo kaltuun idriis samriye oo waxay yidhahdeen gabar ay ugu dhalatay magaalada jabuuti gabadhaas oo loo bixiyey aayaad waxa ay leeyihiin noqotii dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda iyo waalidiinteedaba anfacda aamin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaal kale waxauu naga soo gaaray sacad xasan cumar iyo xaaskiisa hibe maxamed xasan maxamed abiib aadan iyo xaaskiisa xasan abiib aadan iyo xaaskiisa iyo axmed ciige fariid iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxa ay ku sugan yihiin dalka jabuuti caasimadiisa jabuuti waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan rooble aadan xasan iyo marwadiisa kaltuun idris samriye oo arbacadii ay gabadh ugu dhalatay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti gabadhaasi waxaa loo bixiyey aayaad magacyada igu cusub buu ka mid yahay laakiin iyo arkoon aayaad aayaade waxay leeyihiin noqo tii diinteeda dalkeeda iyo waalidkeed baa anfacda aamiin dhankii heesaha ayaan dib u jaleecaynaa cashahaye waxaan soo qabanayaa ibraahim heestanna dhinacaagan usoo riixaya maya maya tan adiga waay
waa tahay waa tahay balaan isa soo maqiiqaya waxaa la yidhahdaa heestani qof laabta kaa tiray sideedaba magacaasaan xoogaa ka yar lexleexanay laakiin waad igu qasabta qof laabta kaa tiray waa tahay macnaha ku jira iyo iyo ujeeddada ka dambaysa waa fanaanka cabdirasaaq anshax ayaan ka sugayna
kasta xidhiidhkii dheerka soo siday weydka yahay weydka yahay xaggaaga weydka yahay xaggaaga kasta xidhiidhkii xilli dheerka soo siday weydka yahay weydka yahay xaggaaga iskaca shaqdhaafsan dulmaamuye dhankaaga wali wali imafar wali ima farin xume wali ima farin xume turmaamuye dhankaaga wali wali ima farin wali ima farin xume wali ima farin xume ada hore caashaqa xubbi xubbigina kala gurwaase miya xalkeed quxusuud dakaatiray quxusuud quxusuud dakaatiray ada xore caashaqa xubbi xubbigina kala gurwaase miya xalkeed quxusuud dakaatiray quxusuud quxusuud dakaatiray
qof laabta kaa tiray iyo codkii cabdirasaaq anshax ayaan intaas ku dhaafaynaa dhegaystayaasheenna dhambaalidooda ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkana caasha waxa uu naga soo gaaray salaad daahir jaamac iyo cabdi aadan isaaq iyo mukhtaar daahir jaamac faadumo siraad diini iyo xabiibo ismaaciil gabarow iyo waxay yidhaahdeen sahre cusmaan sheekh yuusuf iyo luul aadan mutaan iyo faadumo goofaal jaamac iyo sucaado cabdulaahi cusmaan iyo nasteexo cabdi aadan hibo salaad daahir iyo zahra cabdulaahi isaaq fahmo cabdulaahi isaaq iyo hodan salaad daahir iyo waxay yidhahdeen ha ka tegina cumraan mukhtaar daahir maxamed aadan isaaq faadumo xaashi dhafe iyo sakriya mukhtaar daahir dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan muqdisho iyo baaldheere waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan sharmaake arile cabdulle iyo waxay yidhahdeen xaliimo aadan isaaq oo meherkooda uu ka qabsoomay baaldheere waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale sii ubad keyrqaba aamin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinaya ibraahinow malaha dhambaalladii nuur dhinacayga unbay usoo qufmeen oo aad tahay dhambaal kale oo dheer oo lagu taaniideynayay saaxiibkee nuur ayaa markana gacantayda ku soo dhacday waxaanay naga soo gaartay agaasimaha idaacadda jowhar maxamed abuukar casayr xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta nusoj maxamed ibraahim mucalimow agaasimihii hore idaacadda jowhar siciid xagaa afrax iyo taftiraha idaacadda jowhar bashiir cali daahir caanaboore agaasimaha warfaafinta gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin cumar macalin alos saaxiibadu way badan yihiin waxaa kaloo ku jira cabdiqani sheekh maxamed cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag cumar maxamed soomane shadoor xaaji shadoor siciid maxamed cali siciid yare bile cusmaan gome iyo cabdifataax nuur saney cabdulaahi xasan buraash iyo yuusuf abuukar ibraahim bakistan ibraahim enerjiga la isku haystaa iyo maryan sheekh cabdi iyo cabdiweli axmed hilowle iyo axmed shariif sabkaabuu ku magac dheer yahay iyo amran isaaq cali iyo sidoo kale mako maxamed iimaan makabela baa la yidhahdaa dhammaan bahda idaacadda jowhar waxay tahanid aroosa u dirayaan nuur xasan nuur bukhaari iyo sawjadiisa baa la yidhi waa tahay marwadiisa sawjadiisa afadiisa xaajiyadiisa intaba waa tahay maryan muxyadiin xasan oo jimcihii ku aqalgalay magaalada alexandria gobolka virginia dalkan maraykanka waxay leeyihiin aqalgalkiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey waa hagaaga dhambalkan haatan gacanteeda soo gaareen ah waxa uu naga soo gaaray hooyo cadar cumar xirsi iyo hooyo cadday cabdi iyo farxiye cabdi aadan iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo xamdi cabdi aadan saygeeda iyo caruurtooda maxamed cabdi aadan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ifraax cabdi aadan iyo saygeeda iyo waxay yidhahdeen warsame cabdi aadan faarax cabdi aadan shamhaad cabdi aadan jamaal axmed cusmaan iyo mascuud axmed cabdi nasteexo maxamed cali iyo cumar cabdi xasan iyo khadiijo cabdi xasan iyo leyla cabdi xasan iyo jamaal cabdi xasan iyo hani cabdi xasan iyo cimraan cabdi xasan samatar cabdi xasan iyo dhammaanba reer cabdixasan waxaanay jecel yihiin inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan axmed cabdi aadan iyo fahni cabdi xasan oo wiilu ugu dhashay bay yidhaahdeenna saddexdii bishan nofembar magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya waxaanay leeyihiin ducadu waa xagginna wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed axmed cabdi maxamed soo weyna ayaan ku leenahay noqonkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca
adiguna shaqaaqooy ayaan markan dhegeystayaasha u haynaa ibraahim adiguna shaqaaqoy shan gu iyo shan dayrood haye shib waxaan idhaahdaba hee sheekada daboolo haye adiguna sharaftiida soo shala maad lumin haye shayddaan iguma aad noqon
warkii hore war soo dhaafaan maqli jiray yaa ku luqay heesaga bannaanka masteexsay
shaki waxaan lahayn dumar hadisal xariiriyo salmaka haba loo xiro waa kuwa shirkolkiyo dabka ugu jidaay adiguna shaqaaqo jiilan damayniyo shaqadigu abuurtay ana sharabtidaydi sow shalay tomaad lumin isaka cawdu bilaayi shaydaan igumad noqon shaydaan igumad noqon shaytaan igumad noqon adiguna shaqaaqo shiilan dhamayniyo shaqadigu abuurtay ana sharabtidaydii sow shalay tomaad lumin شك أعوذ بالله شيطان إيقوما بالنقل شيطان إيقوما بالنقل شيطان إيقوما بالنقل
adiguna shaqaaqo intaas sidaan kaga gudumay iyo codkii nasteex siciid dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray caasha adeer maxamed nuur cadde iyo aabe cali nuur cadde cali xaashi loo yaqaano iyo ayey xabiibo maxamed takar iyo ayey dahabo derir dooxe ayeeyo maryan cali faarax iyo saraado aadan nuur cadde iyo waxay yidhaahdeen ubax maxamed nuur cadde iyo faadumo cali nuur cadde abshiro maxamed nuur cadde ayaan maxamed nuur cadde iyo jimcaale maxamed nuur cadde iyo cabdiraxmaan aadan nuur cadde iyo maxamed cali nuur cadde timayare iyo cabdinuur maxamed nuur cadde gaafa iyo cabdi aadan nuur cadde carato iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan cali nuur cadde iyo axmed maxamed nuur cadde iyo cabdille maxamed nuur cadde iyo cali saciid maxamed nuur cadde iyo maxamuud cali nuur cadde ciidlo dhammaan qoyska reer nuur cadde waxa ay kala joogaan soomaaliya u k iyo maraykanka waxayna hambali gaarsiinayaan saciid cali xaashi nuur iyo marwadiisa bishaaro cabdi ismaaciil oo meherkoodu ka qabsoomay boosaaso waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiinna ah meherkiina idin horseeda guur qeyr qaba oo aad kala kulantaan nolol raaxo badan eebana uu idinkala siiyo ubad qeyr qaba anigana aaminayaan raacinayaa dhinacaygana dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkana soo xiraya sidaan qiyaasayo waxaa diraya dadka kale ah hooyo cadar cumar xirsi iyo hooyo cadey cabdi farxiyo cabdi aadan iyo seegeeda iyo caruurtooda xamdi cabdi aadan seegeeda iyo caruurtooda maxamed cabdi aadan xaaskiisa iyo caruurtiisa ifraax cabdi aadan iyo seegeeda warsame cabdi aadan faarax cabdi aadan shamxaad cabdi aadan iyo jamaal axmed cismaani iyo mascuud axmed cabdi iyo nasteexo maxamed cali cumar cabdi xasan khadiijo cabdi xasan iyo leylo cabdi xasan iyo jamaal cabdi xasan iyo hani cabdi xasan iyo cimraan cabdi xasan iyo ugu dambayntiisa matar cabdi xasan iyo dhammaan reer cabdi xasan waxay taani dhalasho u dirayaan axmed cabdi aadan iyo fahmi cabdi xasan oo uu wiil ugu dhashay saddexdii bishan nofembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya ducadana waa xaggiinaba layidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed axmed cabdi waxa uu ku dhashay gaarisa gobolka waqooyi bari ibraahim maxaa ku duceynaysaa ducadii dhinaceena loo soo diray wiilkaas waxaan leenahay soo weynaaw noqonkii waalidkiis iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca heesta ugu dambaysay barnaamijkan waa tuma waa hees banaadiri iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan wadajir waxaa idinkuu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmayno haddii aa leedba toddobaadka dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo bar waxaa la dhigtaaye goobtuu la dhibooye kini gadaasha waa guuriga kama hoye bar waxaa la dhigtaaye goobtuu la dhibooye kini gadaasha waa guuriga kama hoye
Chicago, Chicago, Chicago.